نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه بالهدى ودين الحق بعثه فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إن شاء الله تعالى درسيني ayaynu gelaynayna insha allahu tacaala kitaabkii caqiidada ku saabsanaa ee ahaa aclaamu sunna almanhuura lictiqaadi ataa'ifa annaajiya almansuura lilimaam alxaafid alxakami raxmat ullahi caleyh waxaan soo gaadhnay baaraka allahu fiikum waxaanu aakhar darsigeeni waxaan isleeyahay waxaa u dambeeyey shuruudu shahaadati an laa ilaha illa allah shahaadada tawxiidka shuruudda ay leedahay si ay ilaahay u aqbalo subxaanahu watacaala waayo aqbalka qofka laga aqbalayo iqraarka inuu qiro ilaahay tawxiidkiisa subxaanahu watacaala shuruud buu ku xidhan yahay toddoba shardi ayaan usoo sheegnay wa aana soo sheegnay bimacnaa waxa ugu horreeyay inaad ogaato macnaheeda in qalbigaagu uu yaqiinsado xaqiiqatan inay dhab tahay inaad u hoggaansato dhaahir iyo baatin intaba inaad aqbasho wixii ka taratuma ama wixii ka dhasha shahaadadaas in aad ilaahay dartii ula qasdayso run inay kaa tahay qalbigaaga oo carabka keliya aada ka lahayn inaad jeclaato shahaadada iyo dadka ehelkeeda oo dhan iyada wax ku xidhiiriso iyada darteed wax ku geyso arrin adag weeye xaqiiqatan yacni dadku shahaadada waa la wada qirayaa dad badan baa maaragtay sheegta laakiin shuruudda markaad eegto wax badan oo waxaad arkaysaa naqsi ah ama naftaada baad ka dareemaysaa ama inta kale walaalaha ah ee sheeganaysa ka dareemaysa waana albaabkii islaamnimada lagu soo gelay wey ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala inuu inaga aqbalo ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala iyada inuu nagu dilo ilahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala in uu naga dhigo muuminiin khaalis ilahay inuu naga dhigo subxaanahu watacaala walaalayaal waxaan caawa gelaynaa oo kale ma shardiba cilmiga inaad barato shahaadada oo aad ogaato maxaa daliil u ah waxaa shardiga shardiga ugu horeeya inaad og tahay oo shahaadada macnaheesa aad aad garanayso haddii kale de waxa haddaad iska sheegto waxaadan garanaynin waxa weeye macnuhu ma aadan fahmin weeye marka waxaad ku dhawaaqaysa ma aadan fahmin sheekhu marka wuxuu yihi ma daliilu ishtiraat alcilmi min alkitaabi wasunna inay shardi tahay in shahaadada cilmi loo yeesho qur'aanka iyo sunnada maxaa daliilo ood ku haysaa jawaab waxaan ku haynaa buu sheekhu yihi raxmatullahi calayhi qowlullahi tacaala ilaahay qowlkiisii ilaa man shahida bilxaq ilaa qof xaqa ka makhraati kacay mooyaane aayadda istihnaha waxaa laga soo reeba markaa ilaa man shahida bilxaq yacni waxa weeyaan islaamnimo iyo gaalnima laga hadlayay marka waxaa muslina ama dadka laga soo reebayaa qofka qira shahaadada ama shahaadada qira ayaa laga soo reebaya ay bilaa ilaaha ila allah qiritaanka markaa waxay waxay kulansanaysaa cilmi bay kulansanaysaa aqoon bay kulansanaysaa waxaa kaloo ka mid ah ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun bimacnaa carabkana way ka qireen oo way ku dhawaaqeen shahaadatu an laa ilaha illa allah waana muxamedan rasuulullah macnaheedana way fahmeen wahum iyagoo xaal ay yihiin yaclamuuna kuwa garanaya marka waa laba qiritaan oo ku hadala iyo inaad macnaheeda garanayso labadaa shardi ayaa maaragtay u shardiya macnaheedana waa nigii soo sheegnay ma macnaa qawlu laa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ana muxamedan rasuulullah qofka doonaya inuu ogaado macnaheeda waa inuu dib ugu noqdo markaa nafyi iyo isbaat bay leedahay waxna waa la sugaya waxna waa la reebaya maxaa la sugayaa oo la qirayaa maxaase la diidayaa waa inaad taa fahanta weeye bimacnaa waxa weeye yaclamuuna biquluubihim qalbiyaalkooda way ku ogaanadaquu bihi bialsanatihim waxay carabkooda ay kaga hadleen ayay qalbigoodana ku og yihiin haddii qofku shahaadatu al- laa ilaha illa allah muxamedun rasuulullah hadduu leeyahay macnaheedana uuna garanaynin hadde wuxuu qaray ma jiro wax uu fahamsan yahayba male marka waa inuu qofku fahmaa macnaheeda inay tahay la diidayo wax xaq lagu caabudo oon ilaahay ahayn ma jiro inay tahay waa inuu fahmaa wahum yaclamuun biquluubihim quluubtooday ka ogaadeen oo ay ka garteen bimacnaa bimacnaa maa nataquu bihi waxay ku hadleen macnihiisa ayay yaqaanaan weeye bialsanatihim carabkooda waxay kaga dhawaaqeen ayay quluubtooduna fahamsan tahay waxaa kaloo daliilo ah qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii imaam muslim wariyey ayaa daliilo ah man maata wahuwa yaclamu an laa ilaaha ila allah dakhala aljanna man maata qofkii dhinta wa huwa yaclamu lama odhanin yuqiru aw yantiqu waxaa la yidhi man maata qofkii dhinta wa huwa yaclamu isagoo garanaya cilmi u leh fahansan an laa ilaaha ila allah alla mooyee ilaah kale inuusan jirin qofkaa isaga saa ku dhintay dakhala aljanna jannada ayuu gelaya buu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixa oo imaam muslim uu wariyey idan maxaa laga horreysiiyey shahaadadii wa huwa yaclamu isagoo garanaya walihaadaa cilmiga inaad barato shuruudda waxay ka mid tahay ashahaadada shuruuddeeday ka mid tahay idan arrintaasi waa arrin loo baahan yahay inaan ku baraarugno aan barnana dadka muuminiinta ee walaalaheenana inaan u sheegno su-aal kale sheekh wuxuu yidhi dabcan shuruuddii toddobada ahayd ee shahaadadu lahayd ayuu ayuu daliilkeedii ku sheegaa sheekhu toddobadii shardi cilmiga baynu ugu horreysiinay daliilkeedii waa inoo sheegay hadda wuxuu sheekhu leeyahay maa daliilu ishtiraat alyaqiini min alkitaabi wasunna qofku ashahaadada inuu qalbigiisa ka qiro oo ay dhab ka tahay oo uuna shakisnayn maxaa daliil u ah inay shardigaasi sax yahay oo kitaabka qur-aanka iyo sunnada ku soo arooray su-aashaasuu sheekhna weydiiyey wuxuu yidhi qowlullahi tacaala baa shardi waa qowlka ilaahay inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi warasuulihi huma lam yartaabuu ilaa qowlihi ulaa'ika hum asaadiquun inama almu'minuun kuwa muuminiinta dhabtii inamaa afcaliba waxaa lagu yidhahdaa waa kelimatu xasrin wa qasr muuminiintu wax kale maaha ee waxaa weeye oo keliya aladiina duulkii dadkii ummaddii afraaddii aamanuu alla rum billaahi ilaahay rumeeyey wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeyey huma intaa ka bacdi markay rumeeyeen ka bacdi lam yartaabuu aan shakin lam yashukuu qalbigooda wax shaki una soo gelin qofku hadduu shakisan yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala jiritaankiisa tawxiidkiisa iyo rasuulka soo diritaankiisa iyo narki uu ka galo waxba kama asixin ashahaadadu kama ayna asixin shardigaasaana aayaddaasana daliilu ah ilaa aayadda laga gaadho ulaa'ika kuwaasi hum asaadiquun kuwa runta sheega wey idan kuwa ilaahay rumeeyey subxaanahu wa tacaala rasuulkiisii rumeeyey ka bacdina aan shakiin kuwa runta sheegaya ee caqiidadu iyo tawxiidku weye saasuu nabigu saasuu ilahi yihi subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo daliilo ah in ay shardi tahay qofku inuu waxaan hubo oo aan shaki uuna kaga jirin ashahaadada si looga aqbalo qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga hadalkiisii ahaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah laa yalqa allaha bihimaa cabdun gayra shaakin fiihima ilaa dakhala aljanna xadiidka imaam wariyey wuxuu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qirayaa ilaah xaq lagu caabudo oon ilaahay ahayn inuusan jirin wa annii aniguna rasuulullaahi rasuulki ilaahay adeegihii ilaahay soo diray ee tawxiidka iyo risaaladii qur-aanka ugu soo dhiibay inaan ahay ayaan qirayaa intaas marka waa shahaadadii laa yalqa allaha bihima qofna cabdun addoonna lama kulama kulmo isagoo saa aaminsan laa yalqa allaha lama kulmo alle bihimaa labadaa ashahaado alle iyo rasuulkiisaoo la qiro tawxiidka ilaahay iyo risaalada nabiga oo la qiro laa yalqa allaha bihima ado kulama kulmo labadaa iyagaa cabdun addoon hayra shaakin fiihima isagoo wax shakia kaga jirin ilaa dakhala aljanna jannadu qofkaasi gelaya idan shardiga uu qofku shakisnayn oo ay dhab ka tahay oo yaqiin ka tahay waa shardiga labaad ee ashahaadada weeyaan qofku hadduu shakisan yahay oo uu shaki ka qabo kama asixin weeye marka waxaa kaloo daliilwa qowluhu sala allahu calayhi wasalam liabi hurayra abuu hurayra ayuu nabigu wuxuu ku yidhi marka wuxuu u jeedaa xadiidkii uu isla imaam muslim wariyey fi kitaabi aliimaan oo markii maalin maalmaha ka mid ah la waayey nabiga sala allahu calayhi wasalam asxaabta unbaa nabiga maalin weydey way iska dhexba dhex baadheen way waayeen nabiga sala allahu calayhi wasalam markaasay argagaxeen nabigii waa la raadiyey sala allahu calayh wasalam waxaa la arkay isagoo beer galay beer qolo ansaari leedahay ayuu galay abu hureyre wuxuu yidhi waxaan ahaa dadkii ugu horreeyey ee nabiga maaragtay u galay marka wuxuu yidhi ma beertii xaayad gidaar bay lahayde waan maaragtay gurguurtay sidii maaragtay ay bisada u gurguratoo kale ayaan u gurguurtay buu yidhi ilaa nabiga aan la kulmay yaa rasuul allah waan ku weynay waanan argagaxnay dadkii oo dhanna way iga dambeeyaan oo aday ku raadinayaan nabigu markaa muxuu abu hureyre ku yidhi man laqiita waraa'a hada alxaa'id kabihiisuu nabigu u dhiibay sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi waxaa waxaan kabahayga qaad daliil inuu nabiga arkay waxaa waxaa wuxuuna u sheegay man laqiita qofkaad la kulanto waraa'a haada alxaa'id derbigan gadaashiisa beertan gadaasheeda qofkaad kula kulanto yashhadu xaal uu yahay mid qiraya an laa ilaaha ila allah ilaahay mooye ilaah kale inuusan jirin mustayqinan bihaa qalbu qalbigiisuna uu yaqiinsaday uu hubo oo aan shaki ku jirin fabashirhu biljanna jannadana ugu bashaare buu nabigu yihi sala allahu calay wasalam jannada ugu bashaaree idan muxuu ku shardiyey nabigu sal ly salam ashahaadada wuxuu u shardiyey qofka inuu qalbigiisa hubo oo yaqiiniyo oo ay dhab ka tahay uuna shakisnayn markaasuu jannada markaa taa ku tegayaa waana shardiga qofku markuu ashahaadada qiro in uuna shakisnayn oo hubo shardigeeda wey midda saddexaad marka waa su-aal weye maa daliilu ishtiraati alinqiyaadi min alkitaab wasunna qofku inuu u hoggaansamo ashahaadada macnahay kutusinaysa inuu u hoggaansamo oo uu raaco oo xaqeeda la yimaado maxaa shardi u ah daliilkeedu muxuu yahay kitaabka iyo sunnada maxaa daliilooda uga haysaa jawaab qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waman yuslim wajhahu ila allah wa huwa muxsinin wa huwa muxsin faqad istamsaka bilcurwati alwufqa waman qofkii yuslim u hogaamiya wajhahu wejigiisa ila allahi ilaahay u jeediyo oo u hogaamiyo wejigiisa ilaahay isu dhiiba ilaahay raaca ilaahay amarkiisa fuliya wa huwa xaal uu yahay muxsin mid ixsaan samaynaya oo darajatu lixsaan saddexdii martabeen soo marnay waad xusuusan tihiin martabatu lislaam martabatu liimaan martabatu lixsaan waa kii xadiidka jibriil an tacbud allaha kaannaka taraa fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaahay waa inaad caabuddo sidii adigoo arkaya oo kale haddaada arkaynin ilaahay isaga ayaa ku arka waa darajatu lixsaan wey muxsin isagoo marka ah ilaahay qofka isu dhiiba u hoggaansama isagoo muxsina oo hubo oo yaqiin ay ka tahay faqad istamsaka qofkaasi wuxuu qabsaday bilcurwati alwusqaa hoggaankii adkaa ayuu qabsaday qofkaasi oo xadhig adag buu haystaa waa qof alle isu dhiibay ixsaanna la yimid wuxuu haystaa xadhigga ilaahay adkaa buu haystaa subxaanahu wa tacaala idan taasi waa isu dhiibid wey iyo hoggaansi loo hoggaansamo ashahaadada iyo waxa ay keenayso waxa ay keenayso salaadu waa waxyaalahay keenaysay ka mid tahay zakadu waa waxay ashahaadadu keenayso iyo wixii lamida wa qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu kale uu yidhi laa yu'minu axadukum xataa yakuuna hawaahu tabican limaa ji'tu bihi laa yu'minu axadukum midkiin iimaan dhaba lagama helin xataa yakuuna hawaahu ilaa hawadiisu ay noqoto hawadiisu ilaa ay noqoto hawada inagu soomaali ahaan saasaanu isticmaalnaa qofku wuxuu ishtihaynayo waxa uu rabo waxa uu jecel yahay baa hawo la yidhahdaa ilaa qofka hawadiisu ay noqoto tabican mid raacsan limaa jut bihi waxaan la imid ilaa qofku uu hawadiisu ay noqoto mid nabi moxamed wuxuu la yimid raacsan ilaa uu noqdo iimaan dhaba lagama helin diinta haddaad tahay mid isku khasbaya oo qalbigaagu uuna raacsanayn hawadaadu ayna raacsanayn aada jeclayn qofkaasi arrintiisa khatar bay ku jirtaa xaqiiqatan waxa weeyaan waa in qofku hawadiisu ay noqoto mid raacsan nabiga wuxuu leeyihi sala allahu calay wasalam xadiidkaasi waxa weeye xadiid darajadiisu ay xasan tahay imaam baqawi baa ku wariyey fii sharxi sunna alkhatiib albaqdaadi baa taarikhu baqdaad ku wariyey cabdullaahi binu camar baa laga wariyey waxoogaa sanadkiisa waxbaa laga sheegaa imaamu albani waa uu daciifiyey laakiin marka laysu geeyo imaam xaafid alxakami wuxuu ku tilmaamay xadiidkaasi inuu derajadiisu ay xasan tahay meelaha darajo xasan tahay idan wuxuu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam hadduu xadiidku asaxo wey xadiidku hadduu saxiix yahay laa yuuminu axadukum midkiin iimaan dhaba lagama helin xataa yakuuna hawaahu ilaa hawadiisu ay noqoto tabican mid raacsan limaa ji'tu bihi wixii aan la imid hawadiisu waa inay tahay mid raacsan waa inay tahay saasuu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam su-aasha kale waxa weeye waa shardigii afraad wey shardiga afraad wuxuu ahaa inuu qofku ashahaadada aqbalo oo waxyaalaha ashahaadadu ay keentay ee qofka iimaanka muumin markuu qiro looga baahan yahay inuu wada raaco oo uu aqbalo waxaa ka mid a inaad ilaahay raacdo kitaabkiisa aqbasho xukunkiisa qaadato kitaabkiisa raacdo waddadiisa aada u hoggaansato waxaasoo dhan waxay ka mid tahay waxyaalaha ku tusinaya qofku inuu aqbalay ashahaadada inuu aqbalay maxaa daliil ah markaa waxaa daliil u ah sheekhu suu yidhi ilaahay qowlkiisa subxaanahu wa tacaala qaala allahu tacaala fii sha'ni ashahaadada kuwaan aqbalin arrintooda ilaahay muxuu ka yidhi uxshuru aladiina dalamuu waazwaaj waaswaajahum wamaa kaanuu yacbuduun ilaahay aayaddaa wuxuu ku yidhi akhirkeeda inahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun uxshuru aladiina dalamuu waaswaajahum wamaa kaanuu yacbuduun waxaa laleeyahay naarta waxaa laleeyahay ama yowma alqiyaama uxshuru aladiina dalamuu kuwii dulmiga la yimid oo keena baa lailaha ilahi subxaanahu watacaala wa aswaajahum reerkooda iyo xaasaskooda wamaa kaanuu yacbuduun iyo waxay caabudayeen ay raacsanaayeen adduunyada ama sanam ha noqdo ama weli ha noqdo ama jinni ha noqdo ama shaytaan ha noqdo keenaa lalehay aayaddu waxay ilaahay ku khatimay inahum kuwaasi waxa ay ku gaaloobeen oy dhaalimiin ku noqdeen inahum kaanuu waxay ahaayeen idaa qiila lahum haddii la yidhaahdo laa ilaaha ila allah ilaahay mooye ilaah kale ma jiro yastakbiruun way kibri jireen wayaquuluuna waxayna odhan jireen ainnaa lataarikuu aalihatinaa lishaacirin majnuun war ma ilaahyadanada ayaan uga tegaynaa mid gabayaa ah oo waalan miyaan ilaahyadanadii aan caabudaynay uga tegaynaa saasay odhan jireen idan ilo- yastakbiruun kibirku wuxuu keenayaa inuu qofku aqbalin idan waxaa ku tusinaya in kuwaas aynan laga aqbalin ashahaadada waxaa kaloo daliila qowlkii nebiga samahalu maa bacahanii allahu bihi min alhuda waalcilm kamahali algaysi alkasiir asaaba ardan fakana minha naqiya qabilat ilmaa faanbatat ilkala wal- waalcushba alkasiir wakana minha ajaadib amsakat ilmaa fanafaca allahu bihi annaas fasharibuu wasaqow وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ذلك مثل من فقه من ف- من فقه أما من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم فعلم وعلم وم- ومثل من يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به حديث كاسي وحديث صحيحة بخاري مسلم أيا وريي معنه سنوامحي نبي وحوري صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم إلهي سبحانه وتعالى أنيقا وحو إلى صاري يقصوا بحي أو هنوني علمي وحو لمد يهي kamasali algays roob weyn oo kale ayuu la mid yahay alkasiiri oo fara badan roob weyn oo fara badan ayuu la mid yahay roobkaasi asaaba ardan dhul buu ku dhacay oo uu ku da-ay wuu dhulkii wuu qaybsamay saddex buu qaybsamay dhul balliyale dhul go- meelo godad leh sida balliyadoo kale waraha oo kale ciid wanaagsan leh oo bixiy ya ma iyo dhir bixiya dhul caraseel ah caraseel waxaa la idhahdaa meesha aan ciid bixisana aan lahayn maaragtay doog god wax qabtana lahayn ee dhulkan ma garanaysa aad moodo saliidin lagu shubayo ka dhulkeenna waa laga helaa caraseel baa la yidhahdaa waa meel aan waxna ka soo bixin god biyaha qabtana lahayn dadkuna saddexdaasay u qaybsamaan mid cilmiga intuu weleeyo oo cilmiga barta laakiin aan faafinin mid cilmiga weeleeya oo barta kadibna faafiya mid aan cilmiga baraninna aan faafinina saddexdaas dadka nabigu u qaybiyey sala allahu calay wasalam marka dhulkii wuxuu yihi nabigu sala allahu calay wasalam fa kaana minha dhulka waxaa ka mid noqotay naqiya mid daahira mid wanaagsan oo nadiifa qabilat ilmaa biyihii way aqbashay fa ambatat ilkala wax daaq bay soo saartay waalcushba alkasiir iyo maaragtay akh- eh, dhir aada u fara badan iyo maaragtay caws iyo barwaaqo ayay keentay dhulkaa biyihii way aqbashay waa dhul nadiifa oo naqiya cusbigii bay keentay daaqii bay keentay kheyr badan baa laga helay wa kaana minha dhulkii qayb kalaa ka mid a ajaadib waa gudad weeye haro weeye waa maad baraago weeye amsakat ilmaa biyihii bay qabatay fa nafaca allahu biha annaas dadkii buu ilaahay ku anfacay fa sharibuu way ka cabeen wasaqon way ka waraabiyeen wa zaracuu way ku abuurteen beerahoodii bay ku abuurteenoo nafcigaasay u tartay wa asaaba minha roobkii waxaa kaloo u asiibay oo ka mid a dhulkii daa'ifatan ukhra qayb saddexaad innamaa hiya qiicaan caraseel wey waa dhul aad moodo g- eh, maaragtay adag oo laami oo kale ah oo aan godna ahayn waxna ka soo baxaynin laa tamsiku maan biyo ma qabato walaa b- tumbitu kalaan daaqna ma bixiso dadkuna saddexaasay u qaybsamaan diinta ilaahay ee nabiga lagu soo saaray qur-aanka iyo sunnada tawxiidka dadku saddexaasay usoo qay- saddexaasay u qaybsamayaan mid daahira oo naqiya oo diinta ilaahay ku anfacay diintii wuu cabay wuu qaadanayaa wuu baranayaa ka bacdina wuu anfacayaa dadkii buu anfacayaa oo waa sida beertii iyo doogii iyo daaqii iyo barwaaqadii wey midii wuu bartay wuuna ku intifaacay laakiin cidna m- muuna gudbinin isagu unbay ma isku ekeeyey ka saddexaad waa kaan khayrka lahayn ma aqbalin oo ma qaadanin oo ma weelaynin mana gudbinin dabcan saddexdaas dadka u qaybsameen saasuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam markaasuu wuxuu yidhi fadaa falidaalika kaa ugu horeeya oo daaqa iyo doog iyo khayrka bixiyey mathalu man faquha waa mid fahmay weeye fii diin illahi diinta ilaahay buu faqiih ku noqday ilaahay fahmi ka siiyey bara ilaahay subxaana wa tacaala wa nafacahu waxaa kaloo anfacay maa shaygii cilmigii bacahanii allahu bihi ilaahay igu soo saaray ayaa anfacay wuuna ku dadkiina wuu yani maaragtay dadkiina wuu anfacay fa facalima wa callama wuu bartay wuuna baray amaa ka ugu dambeeya oon khayrkaba lahayn wa mathalu man lam yarfac bidalika mid aan korba ugu qaadin ra'san madaxba aan kor u qaadin walam yaqbal aan aqbalin huda allahi aladii ursiltu bihi hanuunkii ilaahay subxaana wa tacaala iisoo darayna mana uuna aqbalin waa ka aan lagu magacaabay caraseesha ama qiyacaanka ee nagnag igantaa een khayrgelin khayrna ka soo bixin ilahay nagama dhego subxaana wa tacaala idan waxaan xadiidkan ka baranay inuu qofku aqbalo ashahaadada oo uu weeleeyo oo uu uu barto inay ka mid tahay shuruudda laga aqbalayo diinta ilaahay subxaana wa tacaala iyo tawxiidka inay ka mid tahay ayaan baranay maa daliilu ishtiraadi alikhlaasi min alkitaab wasunna shardiga shanaad waxaan idhi qofkii inuu ilaahay dartii uula jeedo oo ay dhab ka tahay uusan wax kale adduunyihii wax kale ula jeedin tawxiidka taas markaa shardigaas maxaa daliilu ah markaa shardigaa maxaa daliil u ah kitaabka iyo sunnada marka la eego waxaa daliil u ah maya waxaa weeye su-aasha shanaad maa daliilu sidqi min alkitaabi wasunna qofku inay dhab ka tahay oo uu saadiq runlow ku yahay ashahaadada uu qirayo maxaa daliil u ah kitaabka iyo sunnada waxaa daliil u ah qowlullahi tacaala ilaahay qowlkiisii uu yidhi alif lam mim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعم- وليعلمن الكاذبين سورة العنكبوت أي إلهي كب الله سبحانه وتعالى أحسب الناس وردتك ما وحي أم لين أن يتركوا إن فرها لغا قاضيو لإسك دينيو أن يقولوا إلي أون إسكتهان أو يلاهدان آمنا إلهي بان رميني wahum iyaga xaal laa yuftanuuna aan la imtixaanaynin dadku waxay u malaynayaan inaan la imtixaanaynin intay ashahaadada qiraan oo iska ashahaataan iyagoon imtixaan iyo dhib u soo marin oon waxba soo arkin in sidaa lagaga aqbalayo oo sidaa ay ku nabadgelyaan miyay u malaynayaan axasiba annaasu dadkiima waxay u maleeyeen an yutrakuu in faraha laga qaadayo oon wax dhiba soo gaadhaynin an yaquuluu inay iska dhahaan aamanna ilaahay baan rumaynay wahum xaalan laa yuftumna aan la imtixaanin wey idan qofka muuminka waa la imtixaanaya dhib buu u maraya diinta dhib baa loo soo maray marka dhibkaa ayaa dadka kala soocaya ka saadiqee runta sheegaya iyo ka beenaalaha ayna dhabka ahayn diintu waa qaali marka hadday dhabkaa tahay waxaad u huraysaa wax kasta oo qaali agtaada ku ayaad u huraysaa haddayna dhab ka ahaynna waa simbiraraxan oo meesha ugu horreeya ayaad ku dhacaysaa oo ma najaxaysid wahum iyagu xaalay laa yuftanuuna aan la fidnaynaynin walaqad ilaahay wuxuu yihi walaqad fatanna aladiina min qablihim walaqad fatanna waan imtixaanay aladiina duulkii min qablihim muuminiintan hadda ka horreeyey waa la imtixaanay markaasaa la ogaaday ka muuminkaa iyo ka ka saadiqee dhabta ay ka tahay iyo ka iska jees jeesaya ayna dhabta ka ahayn falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin falayaclamana allah ilaahay ogaade oo ogaade oo ogaade nuuni tawkiid falayaclamana allah luqa alcarabiya marka nuunu tawkiid ay ku jirtaa jumlada ku jirta waa inaad saddex mar ku celiso falayaclamana allahu aladiina sadaquu ilaahay cilmiga ilaahay wuu ogaanaya kuwa saadiqiinta ee runta ka sheegaya waxa weye ilaahay wuu muujinaya wey ilaahay baa muujinaya kuwa ay dhabta ka tahay walayaclamanna ilaahay ogaadee oo muujiye alkaadibiina kuwa beenta ka sheegaya inaan dhabta ka ahayn idan waxaa laga aqbalayaa shahaadada iyo tawxiidka midkay dhabka ka tahay ee intii la imtixaano ku barmoosa imtixaankii intii la fidneeyo aan fidnada raacin oo aan tawxiidka khilaafin ee ku barmoosa oo ku sabra oo diintiisa xataa hadday arrintu naftiisa ay tegayso lagu dilayo uu wadadeeda ku dhimanaya waa inuu ku sabro hadday dhab ka tahay wey walaqad fatana aladiina waanu imtixaanay kuwii min qablihim kuwa hadda muuminiinta jooga ka horreeyey falayaclamana allahu aladiina ilaahay ogaadee oo ogaadee oo ogaadee aladiina kuwii sadaquu runta sheegay walayaclamanna ogaadee ilaahay oo muuminiinta u sheegee alkaadibiin kuwa beenta ka sheegayaan dhabta ka ahayna ilaahay waa muujin doonaa subxaanahu watacaala ila aakhiri alaayaat waxaa kaloo daliiluha shardiga inuu qofku run ka sheegayo qowlu nabiyi sala allahu calayh wasalam hadalkii nabiga uu yidhi maa min axadin qof ma jiro yashhadu qiraya an laa ilaaha ila allah ilaahay mooye ilaah kale inuusan jirin wa ana muxammadan rasuulullah nebi muxamedna rasuulkii ilaahay inuu yahay saadiqan sidqan isagoo ay dhab ka tahay min qalbihi qalbigiisa dhab ay ka tahay oo ku run sheegaya ilaa xaramahu allahu cala annaar ilaa xaramahu allahu cala annaar ilaa qofkaasaasa ee dhab shahaadadu ka tahay jirkiisa ilaahay naar waa ka xarimaa subxaanahu watacaala jirkiisa naar ilaahay waa ka xarimaa xadiidku xadiis horiyey idan taasina waa qofkay dhab ka tahay weeye ee saadiqa ee ilaahay subxaana watacaala tawxiidkiisu uu dhab saadiqa ka yahay weye وقو وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال للأعرابي نكي ريباديها النبي حوكيري الذي كي علمه بري شرائع الإسلام إسلام كشرع عيسى ونبي بري وحو نبي كرهي إلى أن قال إلا أكيد هذا والله نكي بارغير نبي نبا ويمد إبربوري شرائع الإسلام كا شع... شع... شرعي إسلام كي بربوري nabigu arkaanta islaamku u sheegay markaasaa wuxuu yidhi markii loo sheegay shahaadada loo sheegay salaadaad tukanaysaa soonka wuxuu markaa su-aal buu nabigu weydiinayey oo wuxuu odhanayey waxaan intaa ahayn maigu waajibay nabigu wuxuu ku jawaabayey maya ilaa inaad adigu tadawuc la imanayso ziyaado iyo kheyr la imanaysa mooyaane wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa aziidu calayha intaa ad ii sheegtay kama kordhinayo walaa anqusu minha waxna kama nusqaaminayo inta ad ii sheegtay un baan samaynayaa aanan waxna ku kordhinin waxna ka nusqaaminin nabigu markaa muxuu ku yihi sala alla alay salam aflaxa in sadaq wuu liibaanay hadduu run sheego hadduu sidaa kaga run sheego wuu liibaanay idan shanta arkaanulislaamta qofkii la yimaada oo ay dhab ka tahay oo saadiqa siduu nabigu sheegay waa liibaanay xadiidkan waa xadiid muttafaq caleyha wey bukhaari muslim baa weriyey shardiga toddobaad daliilkiisi baan gelayna marka maa daliilu ishtiraati almaxabati min alkitaabi wasunna waxa weeye inuu qofku shahaadada uu jeclaado ila shuruudda ka mid tahay shuruuddii waan soo marnay macnaha shahaadada ku noqo waxa weeye inuu qofku alle isu duleeyo kamaalul adul wa kamaalu lmaxaba waxa weeye inuu qofku ilahay dar ilaahay isu duliyo subxaana watacaala ilaahayna uu jeclaado oo tawxiidka iyo shahaadada uu jeclaado shuruudday ka mid tahay waxaa daliilu ah min alkitaab wasunna qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinih fasawfa ya'ti allahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah ya ayuha aladiina aamanuu kuwa alle rumeeyeyow kuwa muuminiinta ahow man yartadda minkum qofkii ka laabta diintii di can diinihi qofkii diintiisa ka laabta ee ka gaalooba ee dib uga noqda irtidaadka waxaweye qofkuu diinta ka laabtaa lelah fasawfa yaati allaahu biqowm cid wax ku falaysa looma baahnaanayo qofkaa isagun baa naftiisa dhibay mooyaane qof uu dhibay ama qof uu waxyeelay ma jiro hadday saa dhacdo qofku diinta ka laabto isaga unbaa isdhibay ee cidna wax ma yeelin fasawfa yaati allaahu ilaahay baa la iman doona biqowmin qoluu ilaahay la iman doonaa uu keeni doonaa oo uu maaragtay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuri doonaa oo iman doona yuxibuhum ilaahay uu jecel yahay wa yuxibuunahu iyagana ilaahay jecel subxaana wa tacaala idan kalgacaylka ilaahay inaan jeclaano shardi weeye ku xidhan ilaahay inu- inuu naga aqbalo shahaadatu an laa ilaha illa allah wa ana muxamedan rasuulullah waxaa kaloo daliilu ah qowlka nabiga sala allahu aleyh wasalam xadiidkii saxiixa ahaa ee bukhaari muslim ay wariyeen uu nabigu yihi sal ly slam halaathu man kuna fiihi wajada bihina xalaawata liimaan halaathun saddex sifo saddex sifo man kuna fiihi qofka laga helo wajada bihinna wuxuu ku helayaa saddexdaas sifo ee uu ku sifoobay wuxuu ku helayaa xalaawata aliimaan iimaanka macaankiisa ayuu ku helayaa an yakuuna allahu midda ugu horeysa an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma ilaahiya rasuulkiisu inay yihiin wax kastoo ka soo hadha inuu ugu jecel yahay ilaahiya rasuulkiisu wax kasta ka jecel yahay xataa naftiisa xaaskiisa ilmihiisa xoolihiisa wax walaalihii aabbihii hooyadii ilaahay iyo rasuulkiisa ayuu ka jecel yahay subxaanahu wa tacaala an yakuuna allahu ilaahay inuu noqdo wa rasuulu rasuulkiisu axaba ilayhi mid uu ka jecel yahay mimaa siwaahuma wax alla wix labadaba ka soo hadha wa an yuxiba almar'a qofka inuu u jeclaado laa yuxibuhu wa an yu- qofka inuu jeclaado laa yuxibuhu isagoon u jeclaanaynin ila lilahi ilaahay dartii mooyaane qofkaad jeclaanayso alla darti u jeclow wa an yakraha inuu naco an yacuuda ila fi lkufri gaalnimo inuu ku noqdo qofku waa inuu karahaysto oo uu naco bacda an anqadahu allahu minhu ilaahay intuu ka badbaadiyey gaalnimo inuu ku laab to waa inuu karho kamaa yakrahu si naar naar dab ololay in lagu tuuro saad u nacaysoba qof baa jecel waa inaad gaalnimada u nacdaa leannu natiijadu waa isku mid uno qofkii gaalnimo ku dhinta naartaa unbaa u dambaysa marka waa inaad naartii saad u necab tahay naar hadda adoo adduunyada jooga in lagugu tuuro waa inaad u nacdo in aad ilaahay subxaana wa tacaala gaalnimadii uu kaa badbaadiyey inaad dib ugu laabato saddexdaas waxay ka mid yihiin iimaanka macaankiisay ka mid yihiin qofka ilaahay siiyo alla iyo rasuulkiisa inuu da- wax kasta in wax kasta ka jecel yahay shardiga markaa waxay ka mid tahay i- maxabaday ka mid tahay ama kalgacaylka ayay ka mid tahay walaalayaal labada kalena waxa weeyaan qofka markaad jeclaanayso waa inaad ilahay darta ku jeclaato muus inaad ku jeclaato inuu reerkiina yahay inuu qabiil yahay xoola inuu idinka dhexeeyo inaad shirka tihiin iyo wixii lamida ilaahay dartii waa inaad ku jeclaato xataa xaaskaaga iyo reerkaaga xataa zawjkaaga xataa ilmahaaga ilahay dartii waa inaad ku jeclaato dabcan jacayl baa jira jacaylku laba u qaybsamaa mid muktasaba oo qofku isagu kasbanayo oo waa qofka muuminka jeclaanayso ilahay dartii ku jeclaanayso midna waxaa la yidhaha fitri waa nature waa wax qofka ilaahay ku sameeyo sida masalan cuntada aad jeceshahay adoo gaajaysan xaaskaagaad jeceshahay ilmahaagaa jeceshahay waa wax nature oo fitru ilahay qofka ku abuuro markaa taa looma jeedo ee ta muktasabka ee qofku kasbado taas ayaa loo jeedaa daliilu ma daliilu muwaalaati lilahi waalmucaadaatu liajlih maxaa daliila oo daliil iyadana ah shuruuddii baan weli yaan ku jirnaa waaba tii u dambaysay baan u malaynayaa qofku ashahaadada shahaadatu an laa ilaha illa allah wa ana muxamedan rasuulullah inuu iyada darteed wax ku xidhiidhiyo iyada darteedna wax ku naco oo almuwaalaatu waalmucaadaatu liajli laa ilaha ila allah inaad iyada wax ku xidhiidhso oo qofkaad jeclaanayso aad ku xidhiidhiso shahaadada oo uu mumin yahay kaad nacaysan iyadaad ku nacdo kii diida ee ka fogaada ee waxay keenayso iyo shuruurdeeda ka fogaadana aad ilaahay dartii ku nacdo oo iyada darteed ku nacdo ka muuminka ee shahaadada qalena iyada darteed ku jeclaato marka waa m- waa mas'alo weyn waxaa laga yaaba way noo iman doontaa waxaa la yidhahdaa alwalaa walbaraa alwalaa waa xidhiidh inaad ilaahay dartii wax ku xidhiidhiso walbaraa dadka muuminiinta i- dadka iimaanka iyo dadka haysta inaad xidhiidhiso gaalada iyo wixii la xidhiidhana aada nacdo taa shardigeedu markaa muxuu yahay waxaa daliiluha qowlu llahi tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إلا إلهي كينا سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وقاعدة وين وقا قانون وين oo ilaahay noo sheegay subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu lyahuud yuhuudda ha ka dhiganina waannasaara kiristaanka ha ka dhiganina awliyaa kuwa aad xidhiidh iyo kalgacayl iyo maxabo aad la yeelataan ha ka dhiganina bacduhum maxaa yeelay barhkood iyaga awliyaau bacdin barka kale ayay saaxiib iyo walaal iyo kalgacayl iyagaa isu qaba adigu way ku necab yihiin kuma rabaan kuma jecla ilahay baa idhi subxaana wa tacaala ilaahay baa ku iyaasaa ku leh bacduhum awliyaau bacdin barba barka kale oo kiristaanka yuhuuddu iyaga ayaa isleh iyaga ayaa isjecel iyagaa isxidhiiriya iyaga ayaa isku xidhan laakiin haddaad muuminiin tihiin ilaahay baa idinka digayay inaad ka yeelataan awliyo iyo kuwa aad xidhiidhisaan kuwa aad raacdaan kuwa aad jeclaataan kuwa aad isu dhiibtaan ilahay baa yidhi subxaana wa tacaala waman yatawallahum qofka weli ka dhigta xidhiidhiya jeclaada raaca minkum oo kuwa muuminiinta idinka idin ka mida fa innahu isagu minhum iyagu ka tirsan yahay waa yuhuudi ama waa kiristaan mar haddaad iyaga raacdo ood iyaga xidhiidhiso oo iyaga aad ku xidhato oo iyaga aad gargaarsato oo safkooda aad gasho iyagaad ka tirsan tahay walow aad boqolaal jeer aad tiraahid laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah waxaa lagu leeyahay beenaalaad tahay ee dhab hadday kaa tahay ha kaa muuqato oo welihii iyo berihii ku camal fal subxaana allah arrintu markaa taa wey arrintu ma sahlana walaalayaal ma sahlana ilaahay marka dambe wuxuu yihi subxaana wa tacaala innamaa weliyukum allah weligiinu ka idin gargaaraya ka idin jecel ka xidhiirka idinla leh innamaa weliyukum ullah ilaahay weeye ka idin idin gargaaraya naasirkiina idin xidhiirinaya allahu ilaahay weeye wa rasuuluhu rasuulkiisa weeye waaladiina waa kuwii weeye kuwa walaalihiina aamanuu ilaahay rumeeyey idan idinku waxaa weli idiina naasir idiina walaal idiina xidhiidh idinla leh idinku xidhan kuwa ilaahay sub ilaahay iyo rasuulkiisa iyo kuwa muuminiinta idan walaalayaal aayadku macnaheed waa maxay dadka weli ka dhigta safka yuhuudda gala safka k- la xidhiidha ku camalfala qawaaniintooda qaata xidhiidh la leh caqdi la samaysta isku masiirkay noqdaan iyagay ka tirsan yihiin waman yatawallahu minkum fa inahu minhum waadax way aayaddu aayad kale ilahi wuxuu leehay subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu aabaa'akum wa ikhwaanakum awliyaa in istaxabuu alkufra cala aliimaan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyeyow laa tattakhiduu aabaa'akum aabbayaalkiina ha ka dhiganina wa ikhwaanakum walaaladiina ha ka dhiganina awliyaa'a kuwa aad walaalo tihiin ood xidhiidh iyo kalgacayl aad leedihiin ha ka dhiganina in istaxabuu lkufra hadday gaalnimo ka jeclaadaan cala aliimaani iimaanka gaalnimo hadday ka doortaan walaalka iyo aabbaha hadduu ga- islaamnimada gaalnimo ka doorto weli kuuma aha walaal kuuma aha gargaar kuuma aha wuxuu ku yahay male waa inaad ka godo wey idan waadix wey aayad ka ilahi wuxuu lehy subxaana wa tacaala laa tajidu qawma yuuminuuna billahi walyawmi alaakhir yuwaaduna man xaada allaha warasuulah laa tajidu qawman qolo ilaahay wuxuu yihi ma helaysid ma arkaysid kuwaasoo yuuminuuna rumaynaya billaahi ilaahay walyawmi alaakhiri maalinka qiyaame kuwaasoo yuwaaduuna xidhiidh la samaysanaya kalgacayl la samaysanaya ku xidhnaanaya man duul man qof man dad ma dawlado man xaadda allaha mid ilaahay gooyey oo ka xidhiir furtay kuwa muuminiinta ee ilaahay iyo qiyaamada rumeeyey ma jeclaanayaan ma xidhiidhanayaan kuma xidhnaanayaan ilaahay qofka gooya iyo rasuulkiisa man xaada allah mid ilaahay muxaadaad ku sameeyey gooyey garab maray waddadiisa wadda aan ahayn maray warasuul warasuuluhu warasuuluhu rasuulkiisa aayad kale wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu caduwii wacaduwakum awliyaa suurat mumtaxana kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyow laa tattakiduu ha ka yeelanina caduwii ani cadowgayga wa caduwakum cadowgiina awliyaa weliyo iyo kalgacayl kuwaad u qabtaan calaaqayda dhex marta ha ka yeelanina ilaa suuradda aakharkeeda suuratu lmumtaxana suuratu lmumtaxina labada waa la odhan karaa suuradda haddaad ku noqoto waxaad arkaysaa min awalkeeda ilaa akhirkeeda waa suurat lwalaa walbaraawi suuradda la yidhaahdo xidhiirka iyo goynta yaad xidhiidhin yaad jeclaan yaad ka goy akhri suuratu almumtaxana akhri markaa wagayri dalika min alaayaat arrintaasina waxay ka mid tahay shuruudda aqbalitaanka kelimatu laa ila ashhadu shahaadati laa ilaha illa allah wa ana muxamadan rasuulullah ayay ka mid tahay waana arrin khatara dadka muuminiintiina toddobadaa shardi ee loo shardiyo shuruudda ashahaadada ee sheekhu adiladeedana uu inoo sheegay waa in say tahay loo fahmo waa arrin muhim ah shuruudda diintay ku xidhan tahay aqbalka ayay ku xidhan tahay in laga aqbalo iimaankay ku xidhan tahay laga aqbalo jannaday ku xidhan tahay aada gasho raacitaanka nabigay ku xidhan tahay wax kasto iimaankaagay ku xidhan tahay marka waa inaynu ogaano kuna camal falno insha allahu tacaala waxa ay inoo tilmaamayso waxaanan u malaynayaa waxay jawaab u tahay axwaal fara badan oo lagu jiro oo dadku ay ku dhex jiraan iyo maaragtay masaa'ib badan oo dadku ay dabaalanayaan qofka inuu iska qiro oo mu'min baana ha yidhaahdo oo uunan ku camal falin shuruudda ashahaadada iyo qiimahay keenayso waxay u taraysaa ma jirto qiyaamana waxba u tari mayso naarna ka badbaadin mayso jannana uma hogaaminayso nabigana xidhiir ulama yeelayso xawdka nabigana kama cabayo nabiguna uma shafeecayo arrintaasi waa arrin adag weeye waa in lagu baraarugo waa in lagu dadaalo barashadeedana waa midda ugu horeeya camalfalkeedana insha allahu tacaala waa midda loo baahan yahay inaynu ku dadaalno insha allahu tacaala shuruudda aqbalitaanka shahaadatu an laa ilaha illa allah wa ana muxamadan rasuulullah ayaan darsigeena caawa kusoo gabagabaynayna insha allahu tacaala dersi dheer baad ku jirteen oo dhegaysanayseen allah idinaga aqbala dhammaanteen ilahay waxaan ka barya subxaana wa tacaala ashahaadada iyo shuruuddeeda inuu inaga dhigo kuwa fahma ku camalfala laga aqbalo ilaahay subxaana wa tacaala jannada aakhira ay u hogaamiyaan rasuulka ku raaca sala allahu calayh wasalam ka caba darka nabiga isaga la raaciyo yowma alqiyaama ilahay waxaan ka baryay inuu naga dhigo kuwa nabiga raaca ee waddadiisa raaca sunnada qabsada ilahay uu ka aqbalay ashahaadada ilahay taasaan ka baryana subxaana wa tacaala ilaahu qulubtana diintaada ku sug ilaahu qulubtana diintaada ku sug ilaahu ashahaadada naga aqbal ilaahu subxaana wa tacaala kuwa muwaalaad iyo mucaadaadka shuruudada laga aqbalo ilahay dartii wax u xidhiiriya ilahay dartii wax u gooya ilahay yuu naga dhigin ilahay subxaana wa tacaala taa ha naga aqbalo waana midda lagu liibaanayo hada wsala allahu cala sayidina muxamedin wacala alihi waasxaabihi ajmaciin waakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcalamin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu